weli xaalad cakiran ayaa ka taagan dalka naijer oo dhowaan martigeliyey afgembi milatari oo talada looga tuuray maxamed baazuum madaxweynihii dalkaasi maamulayay dowladaha galbeedka afrika iyo qaar ka mida kuwa reer galbeedka ayaana wada isku dayo ay ku doonayaan inay ku cadaadiyaan milatariga si talada iyo maamulka dib loogu soo celiyo maxamed baazuum waxaa magaalada niyaami ee caasimada dalka naijer gaaray madaxweynayaal ka socda dowladaha galbeedka afrika kuwaasoo la kulmay saraakiisha milatariga iyo madaxweynaha la afgembiyey iyagoo isku dayay inay dhexdhexaadin ka dhex bilaabaan dhinacyada milatarigana lagu qanciyo inuu talada wareejiyo maxamed baazuumna kursiga madaxtinimada uu mar kale ku fadhiisto madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee dalka jaad ninka lagu magacaabo maxamed idiris deybi ayaa booqasho aan horey loo sii shaacin ku tegay magaalada niyaami ee caasimada naijer wuxuuna halkaasi kula kulmay madaxweynaha xilka laga casilay maxamed baazuum oo markii ugu horreysay soo muuqday tan iyo markii afgembiga lagu sameeyey iyo madaxa golaha milatariga talada dalka la wareegay jenaraal cabdiraxmaan niyaami iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed isofo maxamed idiris deybi ayaa dhinacyadan kala hadlay sidii xal looga gaari lahaa xaaladda uu dalka naijer ku jiro waxaana uu u xusul duubayaa in milatariga lagu qanciyo inay talada dib ugu soo celiyaan maxamed baazuum oo ah nin aada ugu dhow dowladda faransiiska madaxweynihii hore ee dalka naijer maxamed isofo oo ay isku xusbi iyo saaxiibo dhow yihiin maxamed baazuum ayaa qoraal uu isna soo dhigay bartiisa twitter-ka waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo xasiloonida dalka lagana fogaado wax weliba oo sii cakirin kara xaaladda dalka ka jirta sidoo kalena laga fogaado in la waxyeeleeyo dadka iyo hantida caamka ah ninkan ayaa sanadkii laba kun koob iyo labaatanka talada dalka ku wareejiyey maxamed baazuum waxa uuna hadda u muuqdaa nin galaangal badan oo muujinaya door diblomaasiyadeed iyadoo qadkiisa taleefanka uu aada u mashquul yahay maadaama ay la soo xiriirayaan dhinacyo kala duwan oo isugu jira dowladaha galbeedka afrika iyo xitaa kuwa reer galbeedka xubno ka tirsan xafiiska ayaa xaqiijiyey inuu kulamo gaargaar ah la qaatay maxamed baazuum madaxweynaha xilka laga tuuray iyo saraakiisha milatariga ilaa iyo haddana aanay natiijo rasmi ah ka imaanin kulamadaas walow uu isagu u xusul duubayo si gaar ah in maxamed baazuum uu mar kale kusoo noqdo kursiga madaxtinimada milatarigana ay ku noqdaan saldhigyadooda dhinaca kale dowladaha galbeedka afrika ayaa u muuqanaya kuwo ay ka go-an tahay inay taageeraan maxamed baazuum madaxweynaha xilka laga tuuray waxaana madaxda wadamadan ay sheegeen inay garab taagan yihiin baazuum ayna u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee dalka naijer kooxaha dhaqaalaha ee dowladaha galbeedka afrika ee magacooda loo soo gaabiyay ekowas ayaa kulan deg deg ah oo ay isugu yimaadeen waxa ay kusoo saareen qodobo dhowr ah oo lagu cadaadinayo golaha milatariga ee dalada dalka naijer afgembiga kula wareegay ururkan ayaa milatariga naijer u qabtay muddo toddobaad ah inay talada dalka kusoo celiyaan gacanta maxamed baazuum haddii kalena ay wajihi doonaan tallaabooyin adag oo iyaga ka dhan ah sida in cunuqabateen la saaro madaxda milatariga loona diida inay dalka dibadda uga baxaan iyo in sidoo kale dalka naijer laga hirgeliyo aag ka caagan duulimaadyada diyaaradaha dowladaha xubnaha ka ah ururka ekowas oo ku kulmay magaalada abuuja ee caasimada dalka nigeria ayaa sheegay in ururku jaray kaalmooyinka dhaqaale ee la siin jiray niger sidoo kalena arbacada soo socota ay kulan isugu imaan doonaan wasiirada difaaca ee dowladahan kuwaasoo ka wada hadli doona suurtagalnimada in howlgal milatari laga fuliyo dalka niger si talada dalka loogu soo celiyo madaxweyne baazuum midowda afrika oo dhankiisa ka hadlay afgembiga niger ayaa waxa uu tilmaamay in waxa ka dhacay dalkaasi aysan ku ekeen oo keliya gudaha dalkaas ayna ka dhigan tahay in halis la gelinayo xasiloonida guud ahaan qaaradda afrika guddoomiyaha ururka midowda afrika muuse faki ayaa hadal uu ka jeediyey shirka ururka ekowas waxa uu milatariga niger u soo jeediyey inay si deg deg ah oo shuruud la-aan ah ay talada dalka ugu soo celiyaan gacanta maxamed baazuum oo uu ku tilmaamay inuu yahay madaxweyne sharci ah dowladda maraykanka midowda yurub iyo faransiiska ayaa sidoo kale ka mida dowladaha sida adag u cambaareeyey afgembiga maraykanka ayaana ku hanjabay inuu qaadi doono tallaabe uu dhaqaalaha kaga jari doono niger haddii aanu maxamed baazuum dib loogu soo celin madaxtinimada dalka midowda yurub waxa uu sheegay in gebi ahaanba uu joojiyey taageerada maaliyadeed ee dowladaha ku midaysan ururkaasi ay siin jireen niger tan iyo inta talada dalka dib loogu soo celinayo gacanta maxamed baazuum mas-uulka arrimaha siyaasadda dibadda ee midowda yurub joseph borrell ayaa sheegay in ururka aanu aqoonsaneen uuna aqoonsan doonin hogaamiyaasha afgembiga kula wareegay talada dalka niger dhinaca milatariga niger bayaan kasoo baxay ayuu kaga hadlay falcelinada ka dhashay afgembiga ay talada dalka kaga tuureen maxamed baazuum iyo hanjabaadaha kasoo baxay dowladaha galbeedka afrika ee la xiriira inay howlgal milatari ku qaadi doonaan dalkaas bayaan kasoo baxay milatariga dalka niger oo laga akhriyay telefishinka wadanka ayaa lagu sheegay in ciidamada milatariga ay ka go-an tahay inay si deg deg ah uga hortagaan duulaan kasta oo ay niger kusoo qaadaan ciidamada ka socda dowladaha afrika waxaa bayaanka kasoo baxay milatariga niger lagu sheegay in qorshaha duulaanka ay gadaal ka riixayaan dowlado reer galbeed ah iyo kuwa afrikaan ah oo aan xubin ka ahayn ururka ecowise magaalada niyaami ee caasimada dalka niger waxaa maalintii shalay ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dad ka caraysan dowladda faransiiska iyo habdhaqankeeda galbeedka afrika iyagoo weerar ku qaaday dhismaha safaaradda faransiiska ee magaalada caasimadda ah muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya dadaadu badan oo isku geedaamay dhismaha safaaradda faransiiska iskuna dayaya inay gudaha u galaan kuwaasoo ku qaylinaya halkudhigyo ka dhan ah dowladda faransiiska waxa ay dejiyeen boorka dhismaha safaaradda ku dheganaa oo ay ku qoran tahay magaca faransiiska iyo calankiisa iyagoona dhulka ku jiiday cagaha hoostoodana geliyey waxa ayna sheegeen in faransiiska aan laga ogoleen gudaha dalka niger ayna taageersan yihiin in talada dalka laga tuuro madaxda faransiiska u dhow dowladda faransiiska oo walwal iyo cabsi ka qabtay in gudaha loo soo galo safaaraddeeda waxyeelana la gaarsiiya shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta ayaa war ay soo saartay waxa ay ka digtay in la dhibaateeyo muwaadiniinteeda madaxtooyada faransiiska ayaa tilmaamtay in si deg deg ah oo awood leh ay uga jawaabi doonto haddii ay halis galaan xubnaha safaaradda ay ku leedahay magaalada niyaami ee caasimadda dalka niger cumar cabdiraxmaan tiyaani oo hadda ah madaxa golaha milatariga ee dalka niger ayaa hadda magaciisu ay warbaahintu aada u hadal haysaa waxaana ninkan uu milatariga dalka niger ku biiray sanadkii waxa uuna kasoo jeedaa qabiilka alhuusa ee dalka ku badan sanadkii dii ayuu ku dhashay magaalada tilabiri oo kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee niyaami marka laga hadla aqoontiisa waxbarasho waxaa la sheegaa inay ku kooban tahay oo keliya arrimaha milatariga meelo ka baxsan dalka niger ayuu u aaday tababaro ciidan isagoona marba marka ka dambeysa qaadanayay garaado ciidan oo hor leh ilaa sanadkii uu helay darajada jaranaalnimada waxa uu sidoo kale ka mid ahaa ciidamada qaramada midoobay ee howlgallada nabad ilaalinta lagu sheegay u joogay dalalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo nigeria efricost iyo suudan madaxweynihii hore ee dalka niger maxamed isofo ayaa cumar cabdiraxmaan tiyaani ku kalsoonaaday waxa uuna u dhiibay madaxa ciidanka ilaalada madaxtooyada sanadku markuu ahaa sanadkii kana waxa uu ninkan fashiliyey iskuday lagu doonayay in lagu afgembiye maxamed baazuum laba maalin ka hor inta aan la caleemo saarin laba sano kadibna isaga ayaa afgembiyey waana dhaqanka jenaraalada afrika oo astaan u tahay afgembin iyo abaabul aan dhammaad lahayn